Kaamka Wabisha Beelle oo ku yaala xaafadda Kooshin ee magaalada Baydhabo ayaa waxaa saameyn ku yeeshay fatahaadii dhowaan ku dhufatay magaalada Baydhabo iyadoona burburisay dhammaan guryihii markaasi ku yaalay kaamka kaamka ayaa ku yaala halka ay markaasi iskaga daraan biyaha webiyada webiga shabeelle ee dhex mara magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay qaar ka mid ah dadka marakacayaasha warbaahinta la hadla ayaa codsaday in lala soo gaaro gargaar biniaadanimo maal wax kasto waxayna naga qaadin maleh naftayna la baxsanay ee habeen madoobaan laamigaas tuurinay laamigaas maxay aheeday aan kadib meeshaas aan ka baxnay aan ceel jaallo u guurnay wixii maal ahaayo wixii magaaladahay wixii joodaray ahaayo wixii dhammaay wixii guri hay biyaa qaat marka alxamdulilaahi naftayna haddaan haysano alxamdulilaahi waaye haddana gargaar waa loo baahan yahay oo waddada maxay aheeday ay biyobaxadaas ay saas u saameydaan nahay marka eh, alxamdulilaahi wixiina lala soo gaari karo gargaara wixii ahaanaan bahaade waa u baahanna maa kadimid eh, dhibaato badan waa jirtaa oo biyo jodari waa qaatay alaabtii dhan waa qaatay mariyo ma jiro walbaa dhan ma jiro gargaar ma leh ani hadda eh, jodari ma yaallo guriga jodari waa rabaa intaas wuntoos gargaar waa rabaa Ah, guri ma leh guri waa rabaa biyihii saameyn aad hay lagu yeelatay alaabtii oo dhan ku cawadi jirnay wixii oo dhan ilmihii iyo allah iyo ramsiyaa looga baxshay meeshaan biyihii oo dhan waa laga- biyihii dharkii anukoo dharaa laamigaas lala geey wixii oo raashiin wixii alaabaha meeshaan wax loo yaal dadaa loo gargaaraa califaas hadda ku ku- lagu hooginaa la sii ilaaha mahad leh baahi aad weyna hay lagu yeelatay meeshaan waxaan codsanaynaa in wixii hooy lagu hoyi lahaa iyo wixii lagu dhaqmi lahaa joodari wix lagu jiifto wixii wixii waa laga qaaday ilmihii oo la iska dharaayin dharkii oo dhan wixii waa laga qaaday waxaa codsan lahayn in ilaahay wax siiyo waaye wax lagala soo gaaro waxay noqdaanbo oo hoyna loola dhiso oo wax loola qabto fatahaadii saameyn weyn inoo geysato wallaahi habeenkii ilaahay naftayna badbaadiyay alxamdulilaahi shukri wax noo badbaaday nama jiraan walow kaba biyii waa naga qaateen marka hadda bax dhibaato ah oo hadda wax la-aan haynama haysato alxamdulilah wax waxaa codsanaynaa